bismi illaahi araxmaan iraxiim madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud guddoomiyaha maxkamadda sare golaha wasiirada madaxda ciidamada dhammaan salaadiinta iyo dadka ajanabiga ee halkan isugu yimid madaxda ka socota safaaradda etoobiya dhammaantiinba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne waxaan jeclay halkan aan kugu soo dhoweeyo sanad guurada labaatanaad ee uu qaan gaadhay booliiska somalilan anigoo ku hadlaya magaca saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo fanaaniintii maskaxda furayd ee halkan horteenna ka jeediyey qiimaha ay leedahay somalilan iyo gooniisutaageedu iyo sida bulshada reer somalilan ay ugu hanuunsan yihiin inay dalkooda iyo dowladooda wax la qabtaan madaxweyne halkan waxaan ku haynaa ciidankada ciidanka booliiska oo ah ciidan naftood horayaalah oo habeen iyo maalinba u heegana sidii ay u daryeeli lahaayeen bulshadooda iyo qarankooda intaba si ay ugu noolaadaan nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashbash mudane madaxweyne shaqada booliisku u hayaa qarankan waa shaqo aada u qiimo badan waxay ilaaliyaan nabadda waxay daryeelaan bulshada waxa ku dhisan nabadda guud ama nabadda gudaha ee dalka somalilan madaxweyne waxaanu doonaynaa inaannu ciidankan gaadhsiinno halka ay joogaan ciidamada casriga ah ee booliiska ee caalamka waxaanu madaxweyne u soconnaa oo qorshaheedaanu haynaa inaannu u qalabayno ciidankan sida ciidamada caalamka ee casriga ah mudane madaxweyne waxaa ciidankan u diyaara tababar ay ku qaadanayaan sidii ay u sugi lahaayeen shaqada ay qaranka u hayaan siday bulshadooda u daryeeli lahaayeen isla markaana ay u noqon lahaayeen saaxiib dhow oo bulshada wadnahooda iyo qalbigoodaba ku dhow oo markay arkaan inay ku farxaan mooyaane aanay ka nixin isla markaana madaxweyne waxaan jeclalka inaan ka sheego oo bulshadana aan u gudbinno in la ansixiyey sharcigii booliisku ku shaqayn lahaa sharcigaas oo qeexaya awoodda booliisku uu leeyahay inuu fuliyo amniga qaranka had iyo jeer madaxweyne waxaa dhici jirtay marka askarigaasu uu shaqada fulinayo booliiska ahi ee ay dhibaata la kulanto ee uu gunto sidii sharcigu u faray inuu gunto xukunka isagoo daryeelaya nabadgelyada iyo ta bulshadaba in la xidho ayaa madaxweyne dhici jirtay in dabadeedna reerkooda loo doonto magta isagoo fulinaya awaamirta qaranka iyo maxkamaduhu ka soo gudbiyaan dembiyaday ka dhaca dalka madaxweyne waxaan imi ku tala jiraa inaanu madaxweyne u tababarro ciidanka inaanay ku gafin sharciga inaanay bulshada marka ay dhacaan in dembiyada laga dhex qabanayo inaanay jirin in ninka ciidankaahi uu wax gafa ama hawsha uu qabanayo uu ku gafo bulshada iyo ciddii kale ee la noolba sidaa awgeed waxaanu maanta halkan socday madaxweyneanu kaaga sheegno in aanay dhici doonin wixii imka ka dambeeya nin ciidanka booliiska ah oo shaqadiisa gudanaya inaan madaxweyne dib loo xidhin isagoo fulinaya amar qaran isla markaanaan mag damba la weydin waxaan halkan madaxweyne bulshada reer somaliland uga soo jeedinayaa iyo madax dhaqameedka iyo awqaasha arrintaasu inay tahay arrin maanta sharcigeedii la baasgareeyey oo muxuu ahaye lagama maarmaana inaynu ku dhaqanno waxaan markaa halkan uga jeedinayaa digniin ballaadhan dadka caadaystay in marka wax laga xukumo ama uu dembi geystee booliisku hareereeyo kala hor yimaado hubka ama resistariska sameeya ama isku dayo inuu muxuu ahaye kala hortago ciidanka cid aan hadhowto cid ka daba imanaysa aanay jirin madax dhaqameedka iyo madaxda kalena ay isla ogaadaan madaxweyne waxaan halkan uga mahad celinayaa ciidanka booliiska iyo dadweynaha reer somalilan oo runtii ku guulaystay ama siday u wada shaqeeyaan oo had iyo jeer aanay dhicin in la inuu baxsado sidii halkan booliisku ka akhriyayey boqolkiiba shan iyo sagaashan in dhammaanba gacanta lagu hayo dembiilayaashii dembiyada geystay iyadoo ay halkaas ka kaashanayaan bulshada iyo booliisku madaxweyne waxaa runtii aniga lafteeda farxadii ah oo inshaarka inaan kaaga sheego shaqadii igu horraysay ee ahayd inaan tarankan u qabtay muxuahay amniga waxaan madaxweyne ka bilaabay maqsi kan inaga dambeeya ee taliyaha booliisku fadhiisto waxaana si wanaag anigoo yar oo toddobiya jira oo timo dheer oo madowle waxaana maanta halka ilaahay uga mahad celinayaa anigoo caddaaday inkastoonan da'weynayn haddana howlaha qaranka awgeed inaan halkan dabaaldegii aynu ka soo wada qayb galno ayaa ilaahay mahadiya aad iyo aadaan madaxweyn kuu salaamayaa adiga iyo bulshada kale iyo mxuaha ciidamadaba wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaana kugu soo dhaweynayaa madaxweyne inaad kelmadaadii ka tidhaahdo